Dallada horumarinta bulshada ee Talasamo ayaa qalabka waxbarashada sida buugaagta iyo qalimaanta gaarsiisay iskuulle ku yaala koonfurta magaalada Gurceel halkaas oo ay wax ka bartaan arday reer guuraa ah mas-uuliyiinta dallada horumarinta bulshada ee Talasamo islamarkaana deeqdan gaarsiiyey iskuulladaasi ayaa ardayda wax ka barata iskuulladaasi ugu baaqay inay horumariyaan waxbarashadooda bar kale ayaan mahad celinaynaa talasamo keliya waxaa waaye waa dad ka soo jeeda deegaanadan oo meel walba jooga oo adinka oo kale ah ujeedka loo sameeyana ay tahay in maaragtay laga jawaabo waxyaabaha sidaan oo kale ah in horumarka deegaanka ay ka shaqeeyaan hadday ahaa lahayd waxbarashada hadday ahaa lahayd caafimaadka hadday ahaa lahayd wacyigelinta waxaas inay ka shaqeeyaan waa dad ayaku isxiqaamay cid ku qasabtay ama maaragtay ku buushgaraysay ama lacag ku siisana aysan jirinin meel walba ay tegayaan iyo wax walba ay qabanayaanna waxa laga samaynahu waa dakhli ama lacag ka soo xarootay dad adinka oo kale ah reer afcagaag waxay ka mid yihiin talasamo talasamada lagu sheegaa waa intanadan oo soo imaatay oo magacaas ku heshiinay oo ku heshiinay inaan horumarkeenna ka wada shaqayno oo ku heshiinay inaan garabka isqabsanno oo ku heshiinay inaan maaragtay jiilka annaga soo koraya mustaqbalkooda aan maaragtay ilaalino oon hormarino waxaan rabaa mar kale inaan inkula dardaarmo oon inkala hadlo cilmiga aad barateen waxaa la rabaa cilmiga aad barateen ardoy inuu wax badan inka bedelaa la rabaa sida aad u qurxoon tihiin oo dharkiinnu uu cadcad yahay oo wejiyadiinna u ifaayaan waxaa la rabaa qalbiyadiinna inuu u ifaan waxaa la rabaa inaad bulshada inteeda kale sida hadda aad u muuqatiin ee caddaankaa ee quruxda badan inaad uga dhex muuqatiin bulshada inteeda kale marka aad ku laabatiin dadka deegaanka ee waxbarashada aan haysan marka aad ku laabatiin guryihiinna marka aad ku laabatiin dhallinyarada kale ee waxbarashada aan ka faa'iidaysan waxaa la rabaa inaad noqotiin shumac ka dhex muuqda oo ifaya waxaa la rabaa in la yidhaahdo qofkan muxuu sababta uga bedelayaha dadkan kale maxay tahay su-aashaas in laisweydiiyo adiga in lagu weydiiyo kabacdina la ogaado inaad waxbaratay meeshaas lagu ogaado